إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idcadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qof shacab ah ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada dowladda federaalka ah oo ku sugan magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa qof shacaba ku dilay deegaan dhaca inta u dhexaysa waddada xiriirisa muqdisho iyo balcad dibadbaxayaal ayaa boobay hanti badan oo ay ganacsato soomaaliyeed ku lahaayeen magaalada nairobi ee dalka kenya dab ayaa ka kacay xarun ganacsi oo ku taalla magaalada muqdisho oo ee caasimada soomaaliya waxaa magaalada ceelbuur ee walayda islaamiga ee galguduud lagu soo bandhigay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka xogo ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dibadbaxyada ka soconaya waddanka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qof shacab ah ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku sugan magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise cali magaalada muqdisho shalay waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah kadib markii ay ku dhacday xabado dhashiika ah sida ay sheegeen ehelada wiilkan isagoo iska horda ayaa guriga waxaa ugu timid xabad wiifta ah kaasoo ay ku sheegeen inay ahayd xabad dhashiika ah haddaba hooyada dhashay wiilkan ayaa ka waramaysa qaabkay xabadaha ugu dhaceen iyadoona sheegtay in xabadaha iska ridayeen xilliyada ay ku sheegeen dabaaldegga shalayna ay u ahayd waxay ugu yeereen lixiyolabaatanka juun ayaa sheegtay in xabadaha wiiftadan ay ka dhasheen ee wiilkeeda ku dhacay wiilkeyga waxaa la dhahaa cabdisalaan cali faarax annagaa soo korino waxaa walaalkayaa dhalay marka saaka ee uu dhintay xabad isagoo jiifeega sariirtiisa ugu tagtay xabadda waaba tanaabo xabad ishiike waa xabad xataa qof oo macnaha ciidan caadi soo rida uma eg waa xabad baawur qori laga soo riday u eg tahay marka dowladda hadda waayahay waxaa waaye xabadahan la iska ridaayo inay sharci u yeesha laga rabaa oo dhibaatadan masaakiinta dadka masaakiinta na haysato inna laga qabto waa xabadahan meel kasta la iskaga ridaayo inna laga qabta iskaga baahanaa saakay ahayd saakadaana ahayd laba saac laba saac iyo bare ahayd marka laba saacay bare ahayd xabadda waa soo dhacday ee soo dhacaysa maahayn anaga gurigaa ku garaacay guriga markaa ku garaacay albaabka furay albaabka oo sii furay maayo dhulkuu ku dhacay cunuga markaa qaadiyaba nolol kuma qaadinba wadnahay ka gashay duudkay ka baxday magaalada muqdisho maalin walba waxaa lagu dilaa dad shacab ah kaasoo u dhaca daliilkooda siyaabo kala duwan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa qof shacaba ku dilay deegaan dhaca inta u dhexaysa waddada xiriirisa muqdisho iyo balcad faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsin xasan xaaji
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku warramayay in deegaan lagu magacaabo cali yaale oo ka tirsan gobolkaasi uu askari ka tirsan dowladda federaalka si gardarro ah ugu dilay qof shacab ah oo aan waxba galabsan cali cabdulle oo ka mid ahaa dadka deegaanka cali yaale ku dhaqan ayaa waxa uu si arxandarro ah ugu baxay gacanta askari ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan maxamuud qaar ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa markii uu dilka askarigan u geysanayay qofka shacabka ah ayaa sheegay in sababta uu askariga ninkan u dilay tahay muran labadooda dhex maray kadib uu askariga madaxa xabad ooga dhuftay qofka shacabka ah ee geeriyooday si kastaba ha ahaatee askariga falka geystay oo ay u dhexaysay gabar uu dhalay xildhibaan xaadoole oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ayaa la sheegay in uu baxsaday asaga iyo laba nin oo ilaalo u ahayd waxaana muuqata in askarta dowladda federaalk ay hubsadeen in aanay jirin cadaalad ka dhicin karta dadka marasta ah islamarkaana ay mubaax u tahay daadinta dhiigga shacabka maatada ah dibadbaxayaal ayaa boobay hanti badan oo ay ganacsato soomaaliyeed ku lahaayeen magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka waramaya mahad cubayd cali maalintii shalay waxaa caasimadda nairobi ee dalka kenya ka dhacay bannaanbax weyn oo looga soo horjeedo canshuur kordhin ay samaysay dowladda kenya intii uu socday bannaanbaxa ayaa waxaa la bilileqaystay hanti badan oo ay ganacsatada soomaaliyeed ku lahaayeen magaalada nairobi ee waddanka kenya dibadbaxayaashii cariisnaa ee saacadihii lasoo dhaafay banaanbaxa ka dhigay nairobi ayaa boobay hanti badan oo ay lahaayeen ganacsatada qaarkood ayaana ka waramaya laga soo horjeeday hal xabo waxbana laguma reebin meeshani waa tan say u jibinayeen u jibinayeen u jibinayeen waa ka quusteen saanay ka dhigeen albaabkeenni waa kan saanay u jabiyeen muraayaddii meeshaan waa qoladii soomaalidu oodee barfuunaha ku geyn jirtay hal xabo laguma reebin hal xabo wallaahi inaan lagu reebin tanna waa tii maryaha ay ku gadayeen ayadana hal xabo laguma reebin hal maro laguma reebin soomaali badan ayaa waddanka kenya ku leh hanti fara badan dab ayaa ka kacay xarun ganacsi oo ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cali aadan xasan dabkan ayaa xali fiidkii ka kacay maqaayad weyn oo laga cunteeyo kuna taalla wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen dadkii goobjoogaha ahaa ma jiro wax khasaare nafeed ah balse waxaa jira khasaare hantayadeed oo baaxad leh dabka ayaa waxa uu liqay gebi ahaanba xarunta maqaayadda iyo meel ku dheggan oo madbacad ahayd
niyow meeshaan horta marka hore ani dadkanta ku shaqeeyaa ka mid ahay markaasaa shaqa soo galay siddeed saa shaqa soo galay gaasaa meesha ka kaca gaaskii marka waa la daminaa markii la damay haddana korontidaasii qabsatay wax waa laga qabo waay marka oo khasaaro badanaa gaartay maya korontidii iyo gaaska maxay kala leeyihin marka ilaan gaaskii korontada waa isku xiran yihiin maano ilaahay amarkiisay ku kaceen marka waa wax waa laga qabo waay halkan waxaa ka dhacay waa ujeedaa in macnaha meeradan ay biyo galeen oo roob oo dab ka kacay meeradiina aad baa macnaha dadweynahan waa soo gurmadeen dhimasho ma aysan dhicin khasaare maal ayaa meesha ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ku badan dabka ka kaca guryaha iyo goobaha ganacsiga waxaana loo aaneynaya korontada iyo gaaska cuntada lagu karsado
waxaa magaalada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud lagu soo bandhigay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya sakariya cumar askarigan oo ka mid ahaa ciidamada macawusleyda ee ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana ka mid ahaa askar macawusley ah oo halkaasi uu ku qabsaday weerarkii xasmiinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen degmada ceeldheer ayaa waxa uu ka sheekeynayaa halka uu ka soo raacay askarta dowladda federaalka iyo waxa ku dhaliyey magacaygu aniga waxaa layidhahaa cumar ismaan garuun aa layidhaha waxaan kasoo jeedaa gobolka galgaduud gaar ahaan degmada cows weynaan ku dhaldhay muddo sanad iyo siddeed bilooda ayaa nimankan macuusleyda ka mid ahay ayankoo jooga meesha la yidhaahdo cadcadooy ayaan ka soo raacay ceeldheer mise gawaay intaas markii la imaanaya ayaan la socday markii laga laabta waa la laabnay markii dambe oo haddana lagu soo laabtay na waa la socday oo in dagaal la wado oo al-shabaab lala dagaalamo qaab ah wado ayaan soo raacay ninka raggaana intaan ilmaha kasoo hoos qaadayna waa u yeertaaho wax walba waa qabtaan laakiin xaqiijiyan markaan aniga cawswiina ku noolaayoon walaayada ku hoos noolaayo iigu horreysay iyo markaas laba sano aan maqnaay haddaan isbarbar dhigay nasriga aan ka hoos baxon ku caasiyoobay ayaan hadda ilaahay igu soo dhowaadhay uguna tooba keenay sidaasaana ku imid isagoo sii hadlayay askarigan ka mid ahaa ciidamada macawusleyda ee lagu soo bandhigay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxa uu ka warbixinayaa xaaladdu siday ahayd markii uu dhacay dagaalkii ceeldheer ee lagu xasmiyey askarta dowladda federaalka dagaalka ceeldheer anagu meesha la yidhaahdo ceel weyf ayaan difaac uga jirnay meeshaas macawusley aan haynay qolada ciidamada ah oo kaleo meelaha degan garabkaan isku haynoo qaalid buulid oo kuwa lagu magac daray ahay dagaalkii markuu meesha ka dhacay meeshii kala firxadaa dhacay midka taliyahayo na xukumayo cabdulli cabdi la yidhaahdo mid asagoo dhaawaca cararayo midka duqaasaa na xukumayey asigana looma cidaynoo meel cidlaha looga tegey xaaladiina hadday cuslaatay in qof walbaahu nafteeda say u maaray karta ay u maaraysay meeshiigabagabadii askarigan macawusleyda ka mid ahaa ee isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud ayaa waxa uu ugu baaqay askarta kale ee weli ku harsan safkii uu isaga ka yimid inay isaga soo baxaan safka ay ku jiraan islamarkaana ay ka faa'iidaystaan baaq ay u jeedinayaan waxgaradka isagoona sheegay in isaga si weyn loo soo dhoweeyey
inaysan naftooda aysan riski ku gelin ay ilaahay ugu toobo keenaan ay sidaan kale anugu aan uga soo kacay oo nabadoonka iyo ahaladeyda aan ula soo xiriiray iyo sida sharafta le karaamahale laysoo dhoweeyey inay dhabagalkeedii ka shaqeeyaan isaga soo kacaan oysan naftooda riski iyo cabsi iyo habeen dambe sabdi waaye sabdigu waa xaaladii khatarheedo sabdiga lagu jiro aysan qalbiga oo ayaankii ilaahay laga dhigtay ayaan xaaladiisu ay xaalad khatara tahay loo aaminay waxaan leeyahay isaga sooftaganaan leeyahay deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si isdabajoog ah u imaanaya askarta ka soo goosanaya dowladda federaalka iyo maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyay waddanka kuwaas oo marar kala duwan munaasabado lagu soo bandhigaya askartaasi ay ka dhaceen wilaayaadka islaamiga ah waxaana askartan isa soo dhiibaya intooda badan ay ka faa'iidaysteen baaqa waxgaradka soomaaliyeed iyo waalidiintooda iyadoona xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horay ugu damaanad qaaday askarigii isa soo dhiiba in qorigiisa loo lacageynayo islamarkaana uu si nabad ah ugu dhex noolaan karo wilaayaadka islaamiga ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dibadbaxyada ka socda waddanka kenya in ka badan boqol iyo lixdan bukaan ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyadii shalay ka dhacay magaalada nairobi kuwaas oo la dhigay cisbitaalada cisbitaalka kenyatta ayaa lagu dabiibayaa in ka badan boqol iyo lixdan bukaan kuwaas oo ku dhaawacmay dibadbaxyadii shalay ka dhacay magaalada nairobi kusimaha madaxa qaliinka doctor benjamin ayaa sheegay in lix ka mida bukaanada la keenay ay qabaan dhaawacyo rasaas ah halka labaatan kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen rasaasta cinjirka ah shalay ka hor toddobaatan iyo laba bukaan ayaa la daweeyey kuwaas oo ku dhaawacmay dibadbaxyada cisbitaallo kale oo ka baxsan magaalada nairobi ayaa qaarkood la dhigay celcelis ahaan shan iyo toban bukaan oo ay boliisku dhibaateeyeen kenya waxaa weli ka soconaya dibadbaxyada ay dadweynuhu uga soo horjeedaan canshuur kordhinta ay dowladdu samaysay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo nageynta